imminka waxaynu akhrinaynaa cutubka saddexaad ee yacquub carrabka waa in la xakameeyaa macallimo badan ha noqonina walaalahayow idinkoo garanaya inaynu heli doonno xukun ka sii weyn waayo dhammaanteen wax badan baynu ku gefnaa haddii nin ku gefi waayo hadalka kaasu waa nin kaamil ah wuuna xakamayn karaa jidhka oo dhan haddaba haddaynu fardaha afkooda xakamo gelinno inay ina addeecaan jidhkooda oo dhanna waynu jeedinnaa ogaada xataa doonyaha in kastoo ay waaweyn yihiin oo dabaylo waaweynu kaxeeyaan weliba waxaa loogu jeediyaa shukaan aad u yar meeshii ninka wada qushigiisu doonayo sidaas oo kalena carrabku waa qayb yar waxyaalo waaweyn buuna ku faanaa bal eega dab yaru intuu qoryo shido carrabkuna waa dab waana dunida xaqdarrada carrabku wuxuu ku dhex jiraa xubnaheenna waana kan wasakheeya jidhka oo dhan oo ololiya orodka abuurista oo jahannamadu isagay ololisaa cayn walba oo ah dugaag iyo haad iyo waxa bogga ku gurguurta iyo waxa badda ku jiraba waa la rabbeeyaa oo waxaa lagu rabbeeyey dabiicadda dadka laakiin ninnama rabbayn karo carrabka waa sharro rogmada oo waxaa ka buuxda sunta wax disha isla isagaynu ku ammaannaa rabbiga iyo aabbaha oo isla isagaynu ku habaarnaa dadka ilaah ekaantiisa laga abuuray isku af baa waxaa ka soo baxa ammaan iyo habaar walaalahayow waxyaalahannu waa inaanay sidaas noqon ishu miyay isku meel ka soo wada daysaa biyo macaan iyo kuwa qaraar walaalahayow geed barde ahu miyuu dhali karaa saytuun ama geed canab ahu miyuu dhali karaa midho barde ah sidaas oo kalena biyo dhanaannu macaan ma ay noqon karaan xikmadda beenta ah iyo tan runta ah kumaa idinku dhex jira oo xikmad iyo waxgarasho leh shuqulladiisa ha ku muujiyo dabeecaddiisa wanaagsan isagoo leh qabowga xikmadda haddaad xaasadnimo qaraar iyo iskala qaybqaybin ku haysataan qalbigiinna ha faanina runtana been ha ka sheegina xikmaddaasu ma aha tan kor ka soo degta laakiin waa tan dhulka iyo nafta iyo jinniyada waayo meeshii xaasadnimo iyo iskala qaybqaybinu ku jiraan meeshaas waxaa ku jira iskuqasnaan iyo falniin kasta oo shar leh laakiin xikmaddii kor ka timaadaa horta waa daahir dabadeedna waa nabad iyo qabow iyo mid si dhib yar loola heshiiyo oo waxaa ka buuxa naxariis iyo midho wanaagsan mana leh u kala eexasho ama laba weji midhaha xaqnimada nabad waa loogu beeraa kuwa nabadda ka shaqeeya